tababarka holoonqabadii shaqaalaha wasaaradda iyo qeybo shalgidisana bulshada rayidka iyo weliba uu soo dareeri doonay muddosha maalmoode intuu soo dareera tababarka iyo weliba laka qaadi doone casharo la xiriira iska dhafka maalinta iyo kheyraadka dabiiciga iyo biyo welina markaasi ay agaasintay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee maamulka galmudugga ibraahim cabduqaadir oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee maamulka galmudug iyo weliba uusaa faahfaahin ku biyay muhiimadda tababarkan loonqowde iyo walyaabo laga barada doona ee loo baahan yahay wacyigelin guud ee dhanka bulshada ah in la baro sidii loo maareyn lahaa biyaha qaabka loo dhaqaalaysto biyaha qaababka kala duwan ee haddii biyihii la waayo oo naftu la xiriirto oo deegaanku la xiriiro oo daaqu la xiriiro oo bulshada qaybaheeda kala duwan dhismaheedu la xiriiro ay meesha ka baxayaan taas marka waxay sababtay in dowladda federaalka dhexe wasaaraddeeda biyaha iyadoo kaashanaysa wasaaradaha maamul goboleedyada ee dowladda xubnaha ka ah inay samayso tababaradan la xiriira maareynta biyaha workshobyada la sameeyo kabasabilin la sameeyo haddii aan leed marka tababarkan maareynta biyaha waxaa laga soo qabtay dhowr maamul goboleed annaga naga horreysay waxaa laga soo qabtay puntland waxaa laga soo sameeyey sidoo kale jubbaland waxaa laga soo sameeyey koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaa noqon doonaa haddaan galmudug nahay stateka u dambeeyey ee fursad u hela inuu tababarkan ka faaidaysto dadkiisu ka faa'idaystaan wasaaradduna ka faaidaysato wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee maamulka galmuduga axmed maxamed faarax oo furay tababarka iyo weliba uu soo kala dardaarmay shaqaalaha wasaaradda iyo bulshada rayidka oo markaasi fursadan heli inuu helaan tababarkan muddada shanta maalmood dareeri doona inuu sifaylan ku faa'iidaysadaan casharada islamarkaana iyo ka dabaqan shaqooyinka iyo bulshada n hayaan biyuhu waa nolosha markii biyaha laga hadlahayo kow iyo laba iyo saddexba ayagaa galo xagga nolosha intii uu sheegay weeye agaasimaha biyuhu hal silinga haddii laga qaado meel bay ka go-ayaan waxaan rabnaa marka inaad kuwii ka faa'iidaysto aada noqotaan annagu ka wasaarad ahaan waxaan ka shaqaynaa biyaha iyo tamarta waxaan xoogga saarnaa inta badan biyaha maadaama aan deegaanka aan ama galmudug state ay isan lahayn wax webi ah biyaha aan helnana ay yihiin biyo aan dhulka ka soo saarno marka waxaan rajaynayaa kuwii ka faa'iidaysta inaad noqotaan waana noo furan yahay